xasan cumar macalin waxaa loo magacaabay guddoomiyaha degmada marka ahna duqa magaalada marka amiin sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda siidow xasan arbow waxaa loo magacaabay ku-xigeenka amniga xuseen cabdi maxamed rooti waxaa loo magacaabay ku-xigeenka siyaasadda maxamuud maxamed axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada xuseen maxamed axmed waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka qorsheynta iyo dibudhiska mahad maxamed cali shuuriyana waxaa loo magacaabay xogayaha dowladda hoose ee degmada marka wareegto kale oo magacaabisa nambarkeedu waxa uu yahay eber saddex eber laba kun shan iyo toban taariikhda ay soo baxday waa afar iyo tobanka bisha lixaad laba kun iyo shan iyo toban waxay ku socotaa guddoomiyaha degmada afgooye guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo dibudhiska guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda xogayaha dowladda hoose ee degmada afgooye wareegtadan waxaa la ogeysiiyey oo og guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose taliyaha booliiska qeybta gobolka shabeellada hoose taliyaha nabad sugidda gobolka shabeellada hoose taliyaha birmadka gobolka shabeellada hoose taliyaha militariga qeybta labiyo tobanka abriil taliyaha amisom sector one wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeeddada wareegtadan iyaduna waxay tahay waa magacaabis maamulka degmada afgooye kadib markii aan arkay baahida degdega ah ee loo qabo in la helo maamul cusub oo ku meel gaar ah jiri doona muddo lix bilood ah laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo tobanka bisha lixaad laba kun iyo shan iyo toban dhegaystayna soo jeedinta guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo fikradaha bulshada ku nool degmada afgooye lana tashaday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan xildhibaanada mas-uuliyiinta waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda degmada afgooye islamarkaana aan garwaaqsaday kuna qancay in loo baahan yahay maamul cusub oo ay yeelato degmada afgooye kaasoo aqoon iyo waayo aragnimo u yeelan kara xilka loo magacaabayo waxaan go-aansaday inaan mas-uuliyiintan magacaabo cabdiqani yuusuf axmed boolimoog waxaa loo magacaabay guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada yuusuf maxamed moordow waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo dibudhiska cumar maxamed cusmaan macalow waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka maaliyadda cabdullaahi xasan cabdi waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada axmed maxamuud jaalle jemis waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda cumar maxamed nuur cumar farey waxaa loo magacaabay xogayaha dowladda hoose ee degmada afgooy
sidoo kale cabdigeeda aad ayaan ugu faraxsanahay xilka weyn oo muggiisii wata oo loo idmaday anigana alaha ii garab galo anigana alaha iga dhigo ninkii xilkiisii xilka loo idmaday kasoo dhalaala intaas dabadeed intaas daraaddeed idinkana waxaan idinka codsanayaa dhammaan inaad xilkan la idmaday ama shaqada weyn ee baaxadda weyn leh in aad igu garab gashaan haddaan idinka garab igu siinin ma suuragelayso hiigsigaan u doonayno degmada in aan gaarsiino sababtoo ah sababtoo ah waxaa jirto mahmaha soomaaliyeed dhehaysa far kaligeeda fool ma dhaqdo anigana waxaan ballan qaadayaa inaad heshaan shaqo wada shaqayn buuxda wada tashi iyo in degmadan hadduu ilaahay diidin aad igu garab gashaan aan bilicdeeda soo celiyo waxyaalo badan oo degmada u baahan tahay aan soo celi doono waa idinka haddaad garab igu siisaan waxaan waxaan aad iyo aad ugu dhegnuglaan doonaa shacabka ku dhaqan degmada anigoo ku dhaqmaayo shuruucda ama istaraatiijiyada dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya wabilahi tawfiiq
Codka warbaahinta ubeeraleyska waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo ah tabashooyin saxaamin halkani waa shirkadda warbaahinta ubeeraleyska waxay idin soo tabanaysaa warar xaqiiqo